bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka duhurnimo qodobada warka duhurnimo aad maanta ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidanka xoogga dalka iyo al-shabaab oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maraykanka oo sideed maraykanka oo labaatan iyo sideed milyan u qorsheeyey wax ku qabashashada arrimaha bini'aadinimo ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka mudug ee galgaduud ee galmudug oo baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya gobolkaasi jubbaland oo magacawday guddi dagaal iyo ciidan ka abaabulaya gedo warka dibaddana waxaaad ku dhegeysan doontaan trump oo lagu wado in la xukumo xilli uu madaxweyne in loo dhaariyo isku diyaarinayo qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka door ku dhegeysan doontaan hadduu eebeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale doornimo wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwada ugu door koran markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan dagaal u dhexeeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo al-shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan bashiir cali daahir ayaa qodobkani inuu faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada halgan iyo buuloburta ayaa waxay sheegayaan in dagaal aada u xoogan uu ku dhexmarayo halkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinacayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa waxauu si toosa uga socdaa deegaanka cadowgure halkaas oo la sheegay inay isku aruursanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo ciidamo dheeraada oo ka kala yimid degmooyinka maxaas iyo buuloburte ay dagaalkaasi ku biireen haatanna si xoogan uga socdo deegaankaasi cadoogurhe oo xubnaha ka tirsan al-shabaabka ay isku aruursanayeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ku sugan aagaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay haatan dagaalku uu la socdo balse ay doonayaan inay ka saaraan deegaanadaasi xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay isku aruursanayeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dagaalka haatan ka socda deegaanka adoogurhe dhinaca kale ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ay ka dagaalanto deegaano hoostaga degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa guulo ka sheegtay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ku dhexmarayay ciidamada deegaanka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab deegaano hoostaga degmadaasi halgan in ka badan toban dagaalame oo ka tirsan al-shabaab ayay tilmaameen in ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay ciidamada deegaanka ee macawiisleyda waxaana haatan weli ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay wadaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay ku saarayaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan degmooyinka buuloburte iyo halgan halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku soo kordhayeen xubnahan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kana soo tallaabayeen dhinaca iyo galbeedka gobolka hiiraan
dowladda maraykanka ayaa sanadkan siddeed iyo labaatan milyan u qorshaysay laba mashruuc oo lagu xoojin doono adkeysiga sugnaanta cuntada soomaaliya kaas oo socon doona muddo shan sano ah sida uu sheegay safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador richard riley shanta sano ee soo socota barnaamijyadan bini-aadinimo waxa ay caawin doonaan in ka badan siddeetan kun qoys oo soomaaliya kuwaas oo ka shaqayn doona dhisida habnololeed waara kubcin dhaqaale iyo kordhinta keydkoodii hantidooda ayuu yidhi maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha soomaaliya ka taageero dhinacyada amniga iyo arrimaha bini-aadinimada isagoo malaayiin dollar ka cafiyey dowladda soomaaliya guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug oo baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya gobolkaasi maxamed cabdulaahi ayaa qodobkani kalkacayo kasoo diray
iyadoo qaybo ka mid ah galbeedka gobolka mudug maalmihii lasoo dhaafay oo ka dhacay dagaalbeelyada udhexeeya dadka wadega halkaasi ee kasoo kala jeeda maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxay soo taraya baaqyada iyo sidoo kale ciidanka loo dirayo taasoo ku aaday inay joojiyaan colaadda islamarkaana ay doortaan nabadda dadkaasna ku noolaan nabad iyo wada noolaasho gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabdiqaadir cabdulle mareexaan oo maantii gaalkacayb ku qabtay shir jireed ayaa dadkaasi ugu baaqay walaalaha inay joojiyaan diriirta islamarkaana waxa uu sheegay in maamulada galmudug iyo puntland aysan qayb ka ahayn colaadda dhex maraysa dadka walaalaha ee halkaas dariska ka ah ee reermiyiga macnaheeduna uu yahay diriirta galbeedka ka soo cusboonaatay inaan baaq nabadeed u jeediyo dadka meesha ku dagaalamaya yidhaahdana xabaddaas ha la joojiyo sharuudla'aan ha la joojiyo dadka dagaalamahaya oo qaraabada ah oo deriska ah waxaan leeyahay dagaalkaas dagaal habboon iyo dagaal bannaan ma ahan dagaal qaab dawliya aan u ognahay ma ahan meeshaan waxaa ka jira nidaam heshiisyo qurux badan oo lagu wada nool yahay oo gobolka mudug looga nool yahay heshiisyadaadna waxaa madnooc ka ah dagaal qabiil iyo mid siyaasadeed gobolka mudug xeer gaara ayay madaxweynayaashu ay ka leeyihiin xeerkaasi wuxuu dhigahayaa gobolka mudug in loo maamuuso si aan gobollada kale loo maamuusin dibu heshiisiina nidaam ah nabad ah waxaa madnooc ka ah dagaallo qabiil iyo dagaallo siyaasiya labadaba annagu waxaan ilaalinaa sistem heshiis ah oo nabad ah oo maxaan ku idhaahdaa wada noolaasho ah oo maxaan ku idhaahdaa aan marna aysan qusayn dagaal iyo xumaan midna waxaan idaacadaha qaar ka maqlahaya dad oo leh dad ayaa siyaasiyiina ayaa ku lug leh dagaalkan dagaalkan ilaa ayaa hadda cid ku lug leh annagu garan aan mayno oo aan ahayn qabaa'ilada isku haya deegaanka waxaan ahaynoo ku lugle annagu garan aan mayno dowladda buntlandna ma ogin midda galmudugoo anugu aan wakiilka ka ahana lagama yaabo in ay dagaalkaas lug ku leedahay tan buntlandna waa qiyaasahayaa boqolkiiba boqol inaysan lug ku lahayn dagaalkaas wuxuu dhexeeyaa maleesiya beeleedyada waxaan leeyahay walaalayaalow joojiya dagaalka nimanka cololka hogaaminaya waxaan leenahay dagaalka joojiya dagaalkaas dagaal habboon ma ahan dagaal sax ah ma ahan dagaal lagu qanci kara ma ahan dagaal raalli naga noqon kara ma ahan anagoo ka wakiil ah dowladda galmudug afkeedana ku hallahaya waxaan leeyahay dagaalkaasi ma bannaana ee ha la joojiyo waxaan ku baaqahayaa xabajoojin labada dhinacba xabajoojin baan ugu baaqahayaa rismi ah in ay joojiyaan xabadda dhacaysa maantay in la joojiyo miiska wadahadalkana lagu soo noqdo haddii ilaahaynu intaas ayaan rabay inaa idhaahdo dhammaanna waxaan leeyahay dadka xilkaska ah waxgaradka ah u daqnanahaya dadkaas mudug deggan arrintaas waa inay gacan ka geystaan maxaan ku idhaahdaa ka hortag dhibaatooyinka socdaas
maamulka degmada baldaxaawo iyo saraakiisha amniga oo soo saaray awaamir cusub oo lagu sugayo amniga degmadaasi cabdiwahaab cabdiraxmaan ayaa baldaxaawo warkaan ka soo diray
shirka amniga uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada beled xawo mudane shirac cabdulaahi cabdi keenaan ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdifataax nuur mataan taliyaha saldhigga degmada taliyaha hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka degmada iyo saraakiil kale shirkan oo daarnaa sidii loo adkeyn lahaa amniga degmada loogana hortegi lahaa ficilada guraacan ee kooxaha argagixiso ayaa maamulka degmada oo kaashanaya saraakiisha amniga heer gobol iyo heer degmo ayaa wareegto ka soo saaray afar qodob oo amniga degmada khatar ku ah shirka amniga oo saacado badan qaatay ayaa lagu lafaguraya xaaladaha amniga degmada waxaana awaamiir cadcad laga soo saaray wax walba oo khalqal gelin karo amniga degmada iyo xasiloonida degmada iyo deegaanada ku xiran qodobada shirka laga soo saaray ayaana u qornaa sidan gawaarida bensilka ah waxaa la mamnuucay isticmaalka gawaarida bensilka ah laba gawaarida aan marin baar kontaroolada saddex waxaa la mamnuucay isticmaalka mootobajaajta daaha ku xiran yahay afar gawaarida socoto bacdulmaqhribka gawaarida socoto bacdulmaqhribka ayagoon wax ogolaasho aan ka haysanin laamaha amniga iyagana sidoo kale waa la mamnuucay
maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay qorshe ballaaran oo lagu abaabulayo laguna diiwaangelinayo lana isku dubarido ciidankeeda ku sugan gobolka gedo arrintan ayaa imaanaysaa xili uu sii xoogeysana khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo qoraal ka soo baxay madaxtooyda jubbaland oo maamulkaasi aan si buuxda loogu aqoonsanin sharciyadiisa ayaa lagu sheegay in ciidanka gobolkaasi si deg deg ah loo diyaarin doono sidoo kale qoraalka ayaa tilmaamaya in ciidamo cusub lagu soo dari doono kuwa hore ee ku sugnaa gobolka gedo madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland maxamed siciid aadan ayaa magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqayn doona abaabulka diiwaangelinta iyo iskudubaridka qeybaha kala duwan ee ciidanka jubbaland ee gobolkaasi gedo qoraalka ayaa lagu xusay in ciidanka loo diyaarinayo la dagaalanka al-shabaab balse qaar ka mid a falanqeeyayaasha siyaasadda ay rumaysan yihiin in abaabulkani uu qayb ka yahay qorsho lagu wiiqayo saameynta dowladda federaalk ee gobolkaasi gobolka gedo ayaa horey u ahaa goob ay ku dagaalamaan ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka waxaana dagaaladaasi sababeen khasaaro xoogan oo naf iyo maalba lahaa waxaa xusud mudan in ciidamo etoobiyaan ah ay qayb ka ahaayeen dagaaladaasi iyagoo garabsiinaya maamulka axmed madoobe oo dowladda federaalk ay ku eedeysay inuu sharci daro ku joogo xukunka jubbaland xaalada gobolka geda ayaa ah mid mar kasta xiisada cusub dhalin karta iyadoo khilaafka jubbaland iyo dowladda federaalk oo weli xal rasmi ah loo helin waxaa la sugayaa sida qorshaha cusub uu u saameyn doono gobolkiiyo guud ahaan xaalada amni ee jubbaland halka aada naga dhegeysaneysaan akhyaaray waa raydow jowhar markana warka dibadda sida lagu soo waramayo garsoore ayaa amray in donald trump lagu xukumo in la xukumo tobanka janaayo kiiska bixinta lacagta xog qarinta ee new york wax ka yar laba toddobaad ka hor inta aana dhaarin xilka madaxweynenimo xaakimka new york jom machena ayaa ka dhawaajiyey inuusan trump ku xukumi doonin xabsi ama ganaax balse taa badelkeeda uu siin doono ka bixitaan shuruud la-aan ah wuxuuna amarkiisa ku qoray in madaxweynaha la doortay uu shakhsi ahaan ama si toosa ugu soo muuqan karo dhageysiga dacwadaasi trump ayaa isku dayayaa inuu u adeegsado guushiisa doorashada madaxtinimo si kiiskaasi isaga ka dhanka ah meesha looga saaro kooxdiisa ayaa isku dayaysa in ay dhaleecayaan go-aanka gorsooraha ee ah in si wado xukunka waxayna yidhaahdeen sharci darada kiiskani waa in si deg deg ah loo joojiyaa trump ayaa bishii meyl lagu helay soddoniyo afar dembe oo la xiriira been abuurka diiwaanada ganacsi ee la xiriira lacag dhan boqol iyo soddon kun oo malyan oo uu siiyey stom danelis eedeymaha la xiriira isku dayga laguna doonayo in lagu qariyo lacagihii uu u soo celin lahaa qareenkiisii hore michael cohen kaasoo maalmihii u dambeeyey oo lalaha doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii siiyey haweeneydan sababo la xiriira in ay ka aamusto kulan galmo ah oo lagu eedeeyey trump madaxweyneha la doortay ayaa dafiray wax kasta oo qalad ah oo lagu eedeeyey waxaana uu sheegay inuusan wax dembi ah gelin isaga oo ku doodaya in arrintaani ay tahay isku day uu ku doonayay in lagu waxyeeleeyo olliisa doorashada laba kun iyo afar labaatanka sida uu sheegay jimcihii afhayeenka trump ayaa dhaleeceeyey amarka xukunka ee uu riday garsoore mechan isagoo sheegay inay qayb ka tahay ugaarsiga sixirka madaxweyne trump waa in loo ogolaadaa inuu sii wado geda socodka kumeel gaarka ee madaxtinimo iyo inuu fuliyo waajibaadka muhiimka ah ee madaxtinimada iyada oo aan la carqaladeyneynin ayuu yidhi stephen jong waa in aan la xukumin madaxweyne trump waa wuxa uu sii wadi doonaa dagaalka ka dhanka ah been abuurka ilaa ay ka wadaan dhammaan doonaan mooshinka u dambeeya uu ka keenay kiiska trump waxa uu ku doodayay in dacwaduhu ay iska isaga ku xiran tahay inta uu madaxweynuhu yahay aana caqabad ku noqon doonto awoodiisa dowladnimo garsoore mech ayaa sheegay in lagula taliyay dhowr tillaabo oo ku shaqayn karo kuwaas oo yareyn kara walaaca trump ee ku saabsan in lagu mashquuliyo kiis dembiyeed inta uu shaqaynayo akhyaartan dhegeysanaysaay warkii duurnimo halkaas ayaan kusoo gabagabaynaya warka waxaa idin akrinaya anigoo cabdiqaadir ah farsamada wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag waxaa soo saaray cali bin caliika annagoo isku duwana waxaan idinku dhaafayna sidaas iyo ammaano allah